waxaan joognaa galabta shay baarka dhexe ee qaran national public health lab waxaan ku faraxsanahay maanta inaan imaadno in aan sheegi karno in covid nineteen testiga ama baaritaanka hadda kadib lagu samaynayo inta magaalada muqdisho ee shay baarka qaran waad dareemi kartiin waana la socotiin markuu cudur dilaacan dhacay welwelka ugu weyn oon haystay waxay ahayd in aanan haysanin qalabkii lagu ogaan lahaa cudurkan covid nineteen inuu yacni qofka qaba inuu negative iyo qofka qaba waxaa laysku dayay juhdi badan horaan u sheegna makiinado cusub in naloo dalbeeyo dad nagu kaalmeeyeen ay soo socdaan oo saddex ah laakiin kii yaalay ayaa waxaa laysku dayey ilaa iyo intii ay ma aragtay soo baxday dhibkan cudurkan uu soo dilaacay sidii looga shaqaysiin lahaa waxyaalo badanaa ka dhinnaa waxaana kaalmeeyey hay-adda w h o oo technical expertis dad noo soo dirtay iyo qolyo private sectorka oo magaalada ka shaqeeya oon mahad celinayna oo noo keenay waxyaalo ka dhimanaasi ay makiinadan p c r-ka u shaqayso waa muhiim in wadanka gudihiisa lagu baaritaanka lagu sameeyo sababta oo ah mar walba ma samayn kartid baaritaan badan cadad badan dibadda uma diri kartid ilaahay ha naga haayo cudurkan labada shay ee ugu daran waxa waaye ka hortagga iyo xakamaynta inaan helno qalab lagu baarana muhiimadda ay leedahay waa taas yacni in cudurkii laga hortegi karo lana xakamayn karo si uusan u fidin waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradii iyo shaqaalihii wasaaradda caafimaadka ee sida daalla-aanta ah ayaamaha isaga xil saaray ee ilaa iyo habeenadii soo jeeda shalay ayaa la bilaabay sambalkii ugu horreeyey maanta shan iyo toban sambal ayaa hadda laga shaqeynaya ilaa iyo ayaamo sida ay caadada u tahay hay-adda w h o kuwa aan sameynay confirmation camal waa inaan u dirnaa laabyada kale oo w h o certifiedka ah yani ruqsadda ka haysta lagu sameyn karo waa waqti yar si loo fiiriyo resultska natiijada annaga kuweena ay sambalskeena inta ay ku same ay ku hele yani lagu caddeeyey in meelaha kaloo loo diraayana ee iyagana isla natiijadii ay xaqiijiyaan taas waxayna siinaysaa inaan w h o iyo hay-adaha u samays yani ku shaqeey ka shaqeeya arrimahan inayna siiyaan go ahead horay ha loo socdo waa la sameyn soomaaliya waa sameyn kartaa laabkeenaan shaybaarkeenaan dhexe ee qaran waa sameyn karaa marka waa runtii waxaan wada sugayna waaye ilaa iyo hadda toddoba kays ayaa cudurkii ee soomaaliya la xaqiijiyo oo jawaabtooda ay noqotay toddoba laba waxaa laga keenay hargeysa shanta kale waxay ahaayeen laba ajnabi ah iyo saddex qof oo soomaali ah alxamdulilah hal qof waa ka bogsooday tijaabadii koowaad ee la diray waxaa lagu daray mid labaad iyo mid saddexaad si loo xaqiijiyo in qofkan cudurka jirkiisa uu ku jirin viruska jirkiisa uu ku jirin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inta dhimanna iyagana in laga waayo cadaymada oo aan jeclahay inay waqtigan soo dhammaadeen marka waa dadaal iyo juhdi ay gashay wasaaradda caafimaadka iyadoo kaalmaysanaysa hay-adihii kaalmeynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo cid kastoo ka qayb qaadatee